taariikhdii labaad cutubka labaad haddaba sulaymaan wuxuu u qasdiyey inuu guri u dhiso rabbiga magaciisa iyo guri kale oo boqortooyadiisu leedahay markaasaa sulaymaan wuxuu qortay toddobaatan kun oo xamaal iyo siddeetan kun oo nin oo buuraha dhagax ka jari jiray iyo saddex kun iyo lix boqol oo nin oo iyaga u taliya oo sulaymaanna wuxuu cid diray xuuraam oo ahaa boqorkii tuuros oo ku yidhi sidaad u yeeshay aabbahay daa'uud markaad isaga u soo dirtay alwaax kadar ah oo uu ku dhisto guri uu ku hoydo anigana sidii oo kale ii yeel bal eeg waxaan guri u dhisayaa magaca rabbiga ilaahayga ah inaan isaga quduus uga dhigo oo hortiisa lagu shido foox udgoon oo la hordhigo kibista tusniinta oo joogtada ah oo la bixiyo qurbaannada la guba subaxda iyo fiidka iyo sabtiyada iyo markay bilaha cusub dhashaan iyo ciidaha rabbiga ilaahayaga ah kaasina waa amar reer binu israa'iil weligiis la amray oo guriga aan dhisayaana waa weyn yahay maxaa yeelay ilaahayagu waa weyn yahay oo waa ka wada sarreeya ilaahyada oo dhan laakiinse bal yaa isaga guri u dhisi kara maxaa yeelay samada iyo samada samooyinkuba isaga ma qaadi karaan bal markaan guri u dhisayo yaan ahay anugu inaan hortiisa foox ku shido oo keliya mooyaane haddaba waxaad ii soo dirtaa nin yaqaan sancada dahabka iyo lacagta iyo naxaasta iyo birta iyo guduudka iyo casaanka iyo buluugga kaasoo si wacan u yaqaan sancada xararka inuu la jiro ragga sanaacyada ah oo il la jooga dalka yahuudaah iyo yeruusalaam kuwaasoo uu aabbahay daa'uud diyaariyey oo weliba waxaad dalka lubnaan iiga soo dirtaa geedo keder ah iyo geedo beroosh ah iyo geedo almuug ah waayo waan ogahay in addoommadaadu sanco u leeyihiin inay lubnaan alwax ka soo jaraan oo bal eeg adoommadayduna waxay la jiri doonaan addoommadaada si ay iigu diyaariyaan alwaax fara badan waayo guriga aan dhowaan dhisi doonaa wuxuu ahaan doonaa mid yaab weyn oo badan oo bal eeg anigu addoommadaada alwaaxda jaraya waxaan siin doonaa labaatan kun oo kor oo ah sarreen la tumay iyo labaatan kun oo kor oo ah shaciir iyo labaatan kun oo bad oo qamri ah iyo labaatan kun oo bad oo saliid ah markaasaa xuuraam oo ahaa boqorkii tuuros wuxuu ku soo jawaabay warqad uu u soo qoray sulaymaan oo wuxuu ku yidhi rabbigu dadkiisa waa jecel yahay sidaas daraaddeed buu boqorkaaga dhigay oo weliba xuuraam wuxuu kaloo yidhi ammaan waxaa leh rabbiga ah ilaah reer binu israa'iil oo sameeyey samada iyo dhulkaba oo boqor daa'uudna siiyey wiil xigmad leh oo ay ka buuxaan aqli iyo waxgarasho oo doonaya inuu rabbiga guri u dhiso iyo guri ay boqortooyadiisu leedahay oo haddaba waxaan kuu soo diray nin saanac ah oo waxgarad miidhan ah kaasoo ah xuuraamaabii oo isaga waxaa dhashay naag reer daan ah oo aabbihiisna wuxuu ahaa nin reer tuuroos ah isagu wuxuu yaqaan sancada dahabka iyo lacagta iyo naxaasta iyo birta iyo dhagaxa iyo alwaaxda iyo gaduudka iyo buluugga iyo dharka wanaagsan iyo casaanka oo weliba wuxuu yaqaan inuu xarar cayn kasta ah xardho iyo inuu wax kasta hindiso haddaba isaga meel ha laga dhex siiyo raggaaga saanacyada ah iyo sayidkaaga daa'uud oo aabbahaa ah raggiisa saanacyada ah haddaba sarreenkii iyo shaciirkii iyo saliiddii iyo qamrigii aad ka hadashay noo soo dir sayidkaygiiyow oo annana in alle intaad u baahan tahay oo alwaax ah ayaannu lubnaan kaaga soo jaraynaa oo yaafaa xaggeeda ayaannu badda kuu soo sabaysiinaynaa markaasaad yeruusalaam u qaadan doontaa markaasaa sulaymaan wada tiriyey shisheeyayaashii dalka israa'iil degganaa oo dhan oo wuxuu u tiriyey sidii aabbihiis daa'uud u tiriyey oo kale oo waxay noqdeen boqol iyo saddex iyo konton kun iyo lix boqol oo qof oo wuxuu iyagii ka dhigay toddobaatan kun oo xamaal iyo siddeetan kun oo nin oo buuraha geedo ka jara iyo saddex kun iyo lix boqol oo nin oo dadka u taliya oo shuqulka u dira